markii uu yaraa miikii tegey maqa raacaye malaa iigi qaatee laman roge meel la geeye markii uu yaraa miikii tegey maqal raacaye malaa iigi qaatee laman roge meel la geeye miirkiyo xumihi lagama yidhayo mirkiyo xumihi lagama yidhayo miirkiyo xumihi lagama yidhayo mirkiyo xumihi lagama yidhayo adan muxiibadaadii mirkacaya
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu galab wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada mid ka mid ah barnaamijyadeennii taxanaha oo aad ka dhegaysanaysaan radio kismaayo codka dowladda jubbaland islamarkaana aan kaga hadlaynay siyaasadda adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga qeybtii saddex iyo tobnaad ayaan galabta gudagelaynaa iyadoo aan kaga hadlayno doorka dhallinyarada ee siyaasadda adeegdaadejinta iyo sidoo kale sida ay uga qayb qaadan karaan hogaaminta dhallinyaradu ee siyaasadda adeegdaadejinta waa tiir muhiim u ah horumar waa horumarka bulsho iyo dowladnimo ee waarta marka laga hadlayo dowladaha hoose ee maamulada degmooyinka iyo gobollada dhallinyaradu waxay door weyn ka qaataan kobcinta ka qaybgalka bulshada wacyigelinta iyo hirgelinta barnaamijyada horumarineed dowladaha hoose waa heerka ugu dhow bulshada sidaa darteed ka qaybgalka dhallinyarada ee heerkan wuxuu si toosa u saameynayaa nolosha maalinlaha ee shacabka dhallinyaradu waxay leeyihiin tamar hal abuur iyo karti ay ku soo kordhin karaan fikrado cusub oo wax ku ool ah marka ay ka mid noqdaan ama ay ka mid noqonayaan go-aan qaadashada dowladaha hoose sida golayaasha deegaanka guddiyada horumarinta iyo ururada bulshada waxay gacan ka geysan karaan in la helo goaano matal go-aanno markaasi matalaya baahiyaha jiilka cusub sidoo kale hogaaminta dhallinyaradu waxay xoojisaa isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta maadaama ay dhallinyaradu inta badan hormuud ka noqdaan ololayaasha wacyigelinta iyo sidoo kale la dagaalanka musuqmaasuqa intaa waxaa dheer kobcinta hogaaminta dhallinyarada ee dowladaha hoose waxa ay dhistaa jiilka mustaqbalka hogaamin doona dalka waxa ay sidoo kale tababartaa ka qaybgalka siyaasadda iyo sidoo kale fursadaha shaqo abuur ee ay bixiyaan maamulada hoose waxayna dhallinyarada siisaa khibrado iyo aqoon ay ku noqdaan hogaamiyaal hufan sidaa darteed doorka hogaaminta dhallinyarada ee dowladaha hoose ma ahan mid ku kooban ka qaybgalka keliya balse waa saldhig horumar oo waara dimuquraadiyad xooggan iyo sidoo kale bulsho firfircoon oo ka jawaabta baahiyaha ee ku hareeraysan barnaamijkeenna ayaan gudagelaynaa qeybaha kale iyadoo oo barnaamijka marti noogu yahay brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga brofesore soo dhowow galab wanaagsan ramadaan mubaarag haddii aan gudagalno barnaamijkeenna iyo su-aalaha maxay tahay sababta dhallinyaradu muhiim ay ugu yihiin maamulka deegaanka
cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay muddadii aynu soo wadnay siyaasaddan maamul daadejinta iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada waxaynu soo qaadaa dhignay aragtiyo kala duwan oo mid kasta muhiimad gaara uu u leeyahay siyaasadda maamul daadejinta iyo adeeg bixinta asaasiga waxaan u malaynayaa dhallinyaradu marka tiirasha iyakaa waxay ahaayeen kuwii ugu muhiimsanaa laf dhabarta u ahaa siyaasaddan maamul daadejinta iyo hagitaankeedaba waxaa xusid mudan cadadda dhallinyarada ku nool jubbaland inay aada uga tiro badan yihiin tirada dhallaanka iyo tirada dadka waaweynba halkaa marka waxaad ka dheehan kartaa inay jirto cudud xooggan oo la iman karta hal abuurnimo iyo aragti cusub welibana marka lagu daro go-aan qaadashada maamulka deegaanku marka wuxuu noqonayaa mid loo dhan yahay oo jawaab ka jawaaba baahiyaha bulshada marka dhiig cusub oo firfircoon oo markaa maaragtay xirfad iyo aqoon u leh Mhm.
maamuldaadejinta la soo saaro Eh, ay- mar kadibna ay la yimaadaan hal abuur iyo aragti cusub Eh, lana siiyo siday siyaasaddu siinayso Eh, ama d- xeerka dowladda hoose uu siinayo awood ay kaga mid noqdaan go-aan qaadashada masiiriga ah ee ku saabsan adeeg bixinta iyo maamuldaadejinta then markaa dega- eh, adeegii loo baahnaa eh, degmooyinku si hufan ayaa loo bixiyaa En, siyaasadda maamuldaadejinta xeerka dowladaha hoose hirgelintooda yagleelidda golaha deegaanka madax banaaninta dowladaha hoose dhinaca siyaasadda dhinaca maaliyadda iyo dhinaca maamulkaba way tayoobaan maadaama oo eh, cudud aad iyo aad u xoogan oo dhig cusub leh oo carcartoodii qaba marka ay ay qayb ka yihiin howlahan
waa tahay ee sidee ayay dhalinyaradu uga qayb qaadan karaan ee qorsheynta horumarinta degmooyinka
cabdirsaq aad baad umahadsan tahay qorshaynta horumarka degmooyinka marka la yidhaahdo waa baahiyo eh, laga soo minguuriyey ama laga soo dhiraandhiriyey salka hoose oo markaa kor u soo baxa si ay ula jaan qaadaan horumarka degmada iyo horumarka dowladdaba Een, waxaa la sameeyaa tuulooyinka iyo degsimooyinka iyo xataa haddii uu jiro guri ama reer reebaadi oo meel fog degan waa loo tagaa markaasaa laga soo qoraa baahiyahooda baahiyihii oo lasoo wada qoro oo degmadoo dhanba laga soo wada qoray ayaa kadib waxaa la fiiriyaa baahideebaa ugu soo noqnoqosho badan si markaa hortubintii loo helo marka ayaa la jaangooyaa baahida koowaad ta labaad ta saddexaad ta afraad dhallinyaradu marka waxay qayb ka yihiin soo uruurinta baahiyaha kow oo iyo kala-aantood maba ayna dhacdeen in la soo uruuriyo waxaa kaloo qayb ka yihiin inay iyo kuba noqdaan dadka baahiyahooda soo qoraya ee, si maaragtay loogu daro qorshaha horumarinta ee degmada qorshaha horumarinta ee degmada ay cabdirsaaqow wuxuu noqdaa shan sano shan sano xaggee buu ka noqdaa marka degmooyinka leh golaha deegaanka qorshe sannadeedkoodu qorshe qorshahooda horumarineed waa muddo shan sano ah laakiin degmooyinka aan lahayn golaha deegaan qorshahooda sana eh, horumarineed waa sanad halka waxaa ku kala cad yacni maamul salka ka fadhiya oo golahoodii deegaanka leh eh, leh een, duqoodii magaalada wakti bilaabanaya wakti dhacayana leh weeyaan marka sidaas bay shan sano uu ku yahay qorshaha horumarinta degmadu eh, markay noqoto golaha deegaanka markan kalena uu ku yahay hal sano waayo dee hal sano marka maamul dhiso een, isbedel isbedel baa iman karaa lama garan karo marka dhalinyaradu waxay ka qayb qaataan qorshahaas horumarinta waxay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada si ay u wacyigeliyaan eh, inay ka qayb qaataan ololahan maaragtay soo diiwaangelinta horumarinta degmada waxay ka qayb qaataan dhalinyaradu kulamada wada tashiga bulshada waxay ka qayb qaataan golaha deegaanka oo kale qayb muhiimay ka noqdaan afmadow markii la yeeleelay labada kun iyo labaatankii iyadoon lagu talagelinba xataa ayaa automatically dhalinyarada waxay noqdeen boqolkiiba konton haddana ka badnaynba marka waxay ka qayb qaataan kulamada sidoo kale guddi hoosaadsa- ho- hoosaadyada ayaa qayb ka noqdaan Eh, waxay soo gudbiyaan baahiyaha shaqo abuurka waxbarashada iyo adeegyada aas-aasiga marka siyaabo fara badan oo nidaamyada hadda aan soo sheegnay ay ka mid yihiin iyo dhalinyarada uga qayb qaadan karaan eh, qorsheynta horumarinta degmooyinka
waa gartay marka een, waxyaabaha ugu muhiimsan marka in ay ee, dhalinyaradu ay ka qayb qaataan qorsheynta horumarinta degmooyinka waa in marka hore baahiyooyinka jira ay soo aruuriyaan islamarkaana ay si firfircoon ula shaqeeyaan ee, degmooyinka iyo sidoo kale dowladda hoose ha ha cabdirsaq ee, marka la ururinayo qorshaha horumarinta degmada Mm.
magaalada keli laguma eko waxaa loo safraa degmo- degsimooyinka iyo tuulooyinka Waaya.
iyo xataa aqal reemi oo meel fog ku yaal hadduu jiro jeesaska
waa inay aadaan waaya.
marka yaa ka bixi kara shaqada dhallinyaraa ka bixi karta soo dhixi karta habeenno Waaya.
ee, guura bahalayn kara Mm.
marka qorshaha siyaasadda ee, horumarintu dhallinyaradu muhiim bay u yihiin xagga kale markay noqoto dee bulshadii inay boqol kiiba toddobaatan dhallinyaro tahay baahiyahan lasoo ururinayo ku- dadka laga soo ururinayana boqol kiiba toddobaatan dhallinyaradu haddana noqonayaan ileen tobankii ruux meel fadhida Mm.
toddoba dhalinyara lagu yidhi dhalinyaro hadda waxaan usoo qaadanaynaa inay labaatan ama siddeed toban iyo shan iyo soddon inta dhexaysa yaan dhalinyaro hadda dhexaynaa marka tobankii ruuxda aragtaa toddoba markay tahay dhalinyaradu dee u- qaabka aad ku wareysanaysa waad garan kartaa marka iyakaa u banaanaya waxtaa waaya.
wareysigii Ah.
marka een, lagama maarmo cududa dhallinyarada waxqabadkooda waxtarkooda muhiim bayna u yihiin soo ururinta qorshaha horumarinta degmooyinka welibana keliya soo ururin maaha fu- inuu qorshuhu fuliyeen kale dhallinyaradu qayb muhiima ayay ka yihiin inay hubiyaan oo ay ka hubiyaan degmada ka hubiyaan golaha deegaanka degmada kormeeraan oo tagaan xarumaha adeega asaasiga lagu bixiyo si isxilqaana iyo si nidaamsanba way u roylayihin dhalinyaradu Mhm. marka ururadaas bay marka ay ku sameyn karaan ololahaas ee dhalinyaro kale oo gooni ahoo waa in ururkaas ka mid noqdaan kadibna ay sidaas wala falgalaan ha inay ururada ka mid noqdaan inay guddiyo ka mid noqdaan Mm.
een, inay wada tashiga ka soo qayb galaan yay ku kormeeri karaan inay Waa markii tahay.
horeba qayb ka ahaayeen ee qorshaynta degmooyinka inay qayb ka ahaayeen guddigii iibka ee soo xulinayay ee shirkadaha tusaale ahaan dhisaya xarumaha lagu bixiya adeega asaasiga Mm.
inay qayb ka ahaayeen guddigii xu- cududa shaqaale ee ka horgeli doonta ee, goobaha lagu bixiyo ee, adeega asaasiga waaya.
abdirsaaq waxaa jirta wax rabaani oo dee ruux ilaah ku dhaliyo Mhm.
yaa jira wadaninimadu ruux way ku way ku abuuran tahay Mm.
marka hadda hadalkaa waxaa ku jiray si shaksi ah looma kormeeri kara miya waa loo kormeeri karaa anoo shaksiya tegi kara degmadii anoo shaksiya tegi kara xaruntii caafimaadka ee adeega asaasiga xaruntii waxbarashada kadib sawirka aan ka qaato halkaa waxaa jira sanduuq la yidhahdaa sanduuqa fikradaha iyo cabashooyinka Mm.
anoon magacayga xataa qeexin oon sheegin baan fikradayda iyo wixii qabsoomay aan bogaadinayo iyo waxaan tuhmayay in laga gaabiyeba Mhm. oo dhaliil ah aan dhaliil ah Mm.
aan ku qori karaa oo aan gelin karaa sanduuqaas maalmo kadib degmada la baxaysa way akhrinaysaa wayna saxaysaa haddii ay wax khalad uu jiray waa tahay haddii wax fiican uu jirayna dee oo oo bogaadin ay ku qoranaydna way sii laabanlaabayaan Mm.
marka waxaan waa la wada leeyahay gaar looma leh ruux kastana mas-uuliyad baa ka saaran Mm.
ama si nidaamsan oo urur ahaan ama hay-ad ahaan hauga saarnaato ama shaksi ahaanna eh, ha uga saarnaato welibana waxaa mudnaanta la siiya baryahan dambe Mm.
cabashada dhaliisha iyo bogaadinta ay soo gudbiyaan waa tahay dadka caadiga ah Mm.
taasaa muhiimadda la siiya marka way marka ka qayb qaadan dhaliishaas karaan dhalinyaradu dhaliishaas iyo fikradahaas wax badan ay sixi karaanoo ay toosin karaan misleeda absolutely ha way way toosin karaan waayo waa dhaliil ka timid Mm.
ruux aan dan gaar ah ku qabin degmada ruuxaan colaad gaar ah ayna ka dhexaynin degmada wax in la hagaajiyo raba keliya raba in wax la hagaajiyo waxaad Mhm.
garanaysaa magaciisaan qornayn boort ruuxii waaya.
telefkiisna ma qorno Mm. tixraacba malahaba tixraa male Mm.
fikradda meesha ku xusanna waa tu saliim ah oo ka turjumaysa markaa dhaliil la taaban karo ah aad iyo aad marka dee maamulkii wuxuu ku qasban yahay inuu markaa dhaliishaas ka jawaabo uu toosiyo ee markuu toosiyo haddii ay jirtay in la bogaadinayo loo mahadnaqayana shaqadii loogu mahadnaqayay dee wasiin laba jibaarayaa marka dhallinyaradu nidaamka hadda aan kuu sheegaya cabashooyinka iyo dhaliilaha iyo bogaadintaba aad bay ula socdaan baryahan dambe eh, facebooka ayaa baraha bulshada aan dhaho isku soo duube ayaa bogaadintaas noocaasa iyo dhaliilahaas laga laga baahiyaa laakiin de marka waxaa ruuxii baa muuqda iyo magaciisii iyo xiisa dhanba oo way ku dhiiranayaan laakiin dhalinyaradu si toosa si dadban si nidaam ku dheehan iyo si shaksi aba way uga qayb qaataan eh, horumarinta degmada
macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo
markadii jahliga nebigii dadkiisa ka maanacee mawluhu baryiya rabbi miciisadee mugdi ka saaray markadii jahliga nebigii dadkiisa ka maanacee mawluhu baryiya rabbi miciisadee mugdi ka saaray sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo adan muxiibadaadii mirkacaya mirkacaya nabi allow macaanow rasuulku macbuud dirto magacsamo
macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo
maqaamkaaga weyn inta soo martiyo addoonkii muhdee muraaqoodaye balkada fogiyo badda soo mare
waayahay weli waxaad maqlaysaan dhegaystayaal barnaamijkeenan gaarka ah ahna barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee siyaasadda adeegdadejinta iyo sidoo kale maamul waraagga qeybtii saddex iyo tobnaad ayaad maanta dhegeysanaysaan n waxaan ka hadlaynaa oo barnaamijkeena galabta uu ku saabsan yahay dhallinyarada iyo sida ay uga qeyb qaadan karaan n siyaasadda adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamulka deegaanka barnaamijka waxaa marti ugu ah brofeor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed isaga ayaa barnaamijka marti nooga oo ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga dhegeystayaasheena laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay soo beegsan karaan si ay barnaamijka qayb uga noqdaan
mado adigo kawaqa dunida niimukeda mawla kugu qoray towraad meerisyada injile amusiya ciisa dadkodii madaluga sheege muslimay koortuu nagash maqlay mucjiisadade dhega haddan musbaarka awdan maqlin warkage mushxaarad markii aad u timid asaartii maadine muxuubadii nabigeennu igu maran muraaqoodo ammantiisan iga madhan kaama maarmo madxigiisu igu mudan carshiga mudanba hubal mustarix dhaqaqo maqamiyo haybad buu kursigii mugdhafyow isbedel muuqda muxamed dhacay dhalashadade maxanuuriyo iftiin samadii masey dhega haddan musbaarka awdan maqlin warkage mushxaarad markii aad u timid asaartii maadine muxuubadii nabigeennu igu maran muraaqoodo ammantiisan iga madhan kaama maarmo madxigiisu igu mudan dhulka kugu maati eebo kugu mabsude dhirta ubaxiyo ma bixiso midabayaaside cirkuna farxaad buu muqurumo mayayga horshe makhluq kula siman miyuu mooleheen baawman dhagahadan musbaarka awdan maqlin warkage mushxaarad markii aad u timi asaarti imaadine muxuubadii nabigeennu igu maran muraaqoodo ammantiisaniiga madhan kaama maarmo madxigiisu igu mudan giya sharaafe beheen baa kuguma naysto qur-aankana meela badan adi kugu macaniye maktabadda u sarraysa aadmigaada mutayste murtida dhimaaneen idhaabaan meeshaalin dhagahadan musbaarka awdan maqlin warkage mushxaarad markii aad u timid asaarti imaadine muxuubadii nabigeennu igu maran
waayahay weli waxa aad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijkeenan siyaasadda adeegda dejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga islamarkaana aan galabta kaga hadlayno doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan marka ay noqoto maamulka degmooyinka iyo sidoo kale adeegda dejinta brofeor cabdirasaaq ayaa barnaamijka marti inoogu ah islamarkaana barnaamijka qayb nagala ah dhegeystayaasha ayagana laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa usoo beegsan karaan dhegeyste ayaa ku jira qadka aan soo dhaweeyo alo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmat waan idin saamay adiga iyo sida barnaamijka su-aal oo koobanaan raba inaan idin weydiiyo taas waxay tahay magacaa xageesa joogtaa marka hore alo dhegeyste ah magacaagii halkaa joogto marka hore
magacaygu waa waa nuur axmed oo jooga ee madow waxaan rabaa inaan we- inaan eh, eh, idin weydiiyo eh, dhalinyarada oo kale door noocee ayay ka ugu noqon lahaayeen eh, nidaamkan adeegga dejintu ay waddo wasaaraddu qodobkaasaan jeclaa in doorka doorka ay dhalinyarada ka qaadan karaan eh, siyaasadda adeegda dejinta
ha doorka ay ka qaadan karaan maadaama eh, dowladdu ay eh, nidaamka eh, adeegga dejinta ay waddo haddana dhalinyaradu waa inay qayb wax ka qaataan marka doorkooda iyo fursadaha ay qaabka ay usiin kartaan dabiil marka waa mahadsantihin waayahay aada u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa sida aa barnaamijka nogala qayb qaadatay aragtidaada iyo fikirkaagana waad ku mahadsan tahay laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto oo ra'yigaaga aada uga dhibato profesore waa dabcan dhegeystahan eh, afmadow ayuu naga soo beegsaday wuxuu leeyahay maxay tahay doorka ay dhalinyarada ka qaadan karaan siyaasadda adeegda dejinta
aad baad igu mahadsan yahay dhegeystahaasi Eh, doorka dhalinyarada ee siyaasadda maamul daadejintu waa mid eh, si fiican ugu qeexan eh, xeerka dowladaha hoose ee dowladda jubbaland iyo welibana siyaasadda eh, maamul daadejinta ee ay dhowaan diyaarisay wasaaradda arrimaha guduhu En, doorkoodu wuxuu u kala baxaa eh, dhowr eh, qayb marka koowaad inay ka mid yihiinba een, dadkii ama xubnihii soo diyaariyey siyaasaddan maamul daadejinta iyo xeerka dowladaha hoose welibana marka labaad inay qayb ka yihiin wadatashiyada iyo shirarka ee lagaga arrinsanayo sidii loo daadejin lahaa maamulka een, sidii loo daadejin lahaa awoodda siyaasadeed awoodda fulineed iyo awoodda maaliyadeed si loo helo adeeg hufan oo tayo leh eh, wakhtigiisiina eh, lagu helo dhalinyaradu waxaa kale uga qayb qaadan karaan eh, maamul dadejinta inay qayb ka noqdaan xubnaha musharaxiinta ee golaha deegaanka oo ay ku soo baxaan eh, golaha deegaanka inay qayb ka noqdaan cududda shaqaale ee loo shaqaaleynayo degmada eh, qaybaheeda kala duwan qaybta waxbarashada qaybta caafimaadka qaybta biyaha qaybta howlaha guud qaybta qorsheynta si markaa eh, adeegii si hufnaan ah oo tayo leh eh, loo gaarsiiyo bulshadii Eh, dhalinyaradu waxaa kaloo ay uga qayb qaadan karaan in ay s- soo diyaan baahiyaha shaqo abuurka cabdirasaaqoo marka la diyaarinayo qorshaha horumarinta degmooyinka sidaynu hore u sheegnay waxaa lagu saleeyaa nidaam laga soo bilaabayo hoos oo kor loo soo kacayo yani baahida asalka ah waxaa laga soo ogaanayaa dadka ay taabanayso baahidu baahiyaha marka lasoo ururiyo ayaa waxaa loo sameynaya hortabin dhalinyaradu marka waxay uga qayb qaadan karaan inay yihiin iyaku cududii shaqaale ee bulshada ku wacyigelin lahayd in la sameynayo qorshihii deegaanka ee degmada inay yihiin kuwa iyaku safri lahaa ee habeenno soo dhexi lahaa si ay tuulooyinka iyo degisibooyinka iyo u tagaan eh, eh, miyiga una soo ururiyaan baahiyihii dhabta ahaa hirgelinteedana waa kan hadda sheegnoo iyakii baa qeyb muhiima ka ah marka dhalinyaradu waa waa lakab aad iyo aad muhiim uga ah maamul dadejinta eh, iyaka la-aantoodna aan dhihi karo eh, maba aynan suurto gasheen inta badan in si maaragtay hadda wax u socdaan u socdaan
waa tahay weli waxaa ku guda jirnaa ee, kaalinta dhegeystayaasha dhegeystayaasha laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar dhegeysta ayaa ku jira qadka alo asalaamu calaykum
وعليكم
waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto baardheer aa naga soo beegsanaysaa waa gartay eh, haddii barnaamijka aad la socotay markaa su-aal ama aragti aad qabto ood barnaamijka eh, noogala qayb qaadan lahayd
walaal waa mahadsantiin sida xagga socotay igu soo dhaweynaad Eh, dhalinyarada iyo doorka ay ka qaadan karaan eh, siyaasadda adeeg dadejinta iyo sidoo kale maamulka deegaanka
walaal dhalinyaradu waxyaalo badan ayay ka qayb qaadan karaan haddii ay soo wadaan
waa gartay wax su-aala oo aad qabto ood weydin lahayd eh, profesorka
profesorka
waayahay dhegeystahaasi waa uu ku mahadsan yahay sida uu barnaamijka noola qayb qaatay aragtidiisa iyo fikirkiisana waa uu ku mahadsan yahay n- dhegeystahan waxaa noo soo beegsaday eh, degmada baardheere aad ayuuna u ammaanay wuuna bogaadiyey eh, dadaalka iyo juhdiga lagu bixinayo siyaasadda adeeg daadejinta waxa uuna sheegay inay muhiim u tahay dhalinyarada islamarkaana ay qeyb lixaad leh ay ka qaadan karaan profesor marka eh, door noocee ayay dhalinyaradu eh, kuleeyihiin nabadda iyo sidoo kale wada noolaashiyaha
nabad markay noqoto cabdirasaaqow halbowluhu waaba dhalinyarada waa tahay waxaad ku garanaysaa xasilooni darrada markay noqotona dhalinyarada iyakaa ah eh, khalkhalka ugu weyn waayahay marka halkaasaad ka garanaysaa marka doorkooda nabaddu inuu aad iyo aad eh, saameyn u leeyahay sida ay uga qayb qaadan karaan dhalinyaradu eh, kobcinta nabadda waxaa ka mid ah eh, marka hore in ay ka waantoobaan ama ka qabsoomaan waa tahay een, eh, ka mid noqoshada fikirka xabjirka eh, fikradaha keeni kara khalkhalka amni waa tahay fikradaha keeni kara kala qaybinta eh, bulshada eh, fikradahaas guracan oo dhan marka hore inay eh, bir ka ahaadaan kadib in ay dhiirigeliyaan nabadda eh, inay qayb ka noqdaan eh, xalinta khilaafaadka inay qayb ka noqdaan eh, nidaamka dowladnimo in ay codkooda dhiibtaan waa tahay inay u tartami karaan eh, kuraasta ay maaragta markaa danaynayaan Eh, arrimahaas ayaa m- asal u ah eh, inay dhalinyaradu ka qayb qaataan eh, nabadda nabad baa waa tahay naas la nuugale baa la yiri waayahay eh, iyakaana maaragta asal u ah waaya waa hagaag weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal eh, qeybihii eh, u dambeeyey ee barnaamijka dhegeystayaasha ayaanu ku wada jirnaa kaalintooda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa dhegeystayaasha usoo beegsan karaan si ay barnaamijka qayb uga noqdaan waa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar muxuu yahay doorka dhallinyarada ee ka qayb qaadashada siyaasadda adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamulka deegaanka dhegeysta ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum وعليكم السلام waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
أحمد طارق
waa gartay axmedow barnaamijka ma la socotay maxaa su-aal ah ma aragti a ood qabtaa ood barnaamijka noogala qayb qaadan lahayd نيو أرجعنا وعن بركتور كان ويدي لها سيدات عن بدور نوعية وكبريرة ده كفاءة كران لسات دميرة ملو كل يهاي إن أيتوز وين كقاتان ده جيس معمولنا
waa gartay
marka barsaku ayuu dhalinyarada door noocay ka qaadan karaa hadal sidii loo ogol yahay funaanta cadaalada ee bulshada karta
waay aada umahadsan tahay waayahay axmed ayuu eh, kaasi ahaa oo barnaamijka nagala qayb qaatay laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad soo beegsan kartaa dhegeysta si aad barnaamijka qayb uga noqoto oo ra'yigaaga aada uga dhiibato weli waxaan ku guda jirnaa kaalinta dhegeystayaasha si ay barnaamijka qayb uga noqdaanna laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay soo beegsan karaan si ay barnaamijka qayb uga noqdaan dhegeysta ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum alo salaamu calaykum waayahay waa ka xumahay dhegeystahaasi laynka ka go-ay qaybaha kale ee barnaamijka ayaan u rajeynaynaa inuu qeybtiisa ka qaato Eh, profesor dhegeystihii u dambeeyey en, sidee ugu macquulsan oo dhe- ay dhalinyarada uga qeyb qaadan karaan eh, ama loogu xoojin karaa inay qeyb ka noqdaan siyaasadda en, waa siyaasadda adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga
in dhalinyarada in laga qayb geliyo wada tashiga ee in lagu martiqaado kulamada ee lagu diyaarinayo siyaasadaha lagaga doodayo dib u eegista siyaasadaha maamuldaadejinta iyo xeerarka dowladda inay leeyihiin degmada inay leeyihiin degsimada inay leeyihiin dultuulada si markaa ay iyaku si maaragtay ee isxilqaam ah ama si nidaamsanba ay uga qayb qaataan ee dardargelinta siyaasadda maamul daadejinta marka nidaamkaasaa dhalinyarada loo kobcin karaa waa gartay Eh, sidey marka dhalinyaradu u taageeri karaan fulinta adeegyada bulshada
cabdirasaaqow fulinta adeega bulshadu Mm,
waxay ku xiran tahay dhowr arrimood mm,
waxaa ka mid a marka hore in adeegii oo tayaysan mhm.
oo hufnaan ku dheehan tahay waa tahay in la geeya degmadii marka labaad in la helo dadkii loo adeegi lahaa labaduba marka dhalinyaradu qayb muhiim ay ka yihiin markay noqoto bixintii adeega hore waxaynu usoo sheegnay inay qayb ka yihiin ee cuduudda aadanaha ama shaqaalaha ee bixinaysa adeegan ee isla markaana ka faa'iideysa waxaanu niri dhalinyarada hadda doodeenan soo socotay labada bilood dabcan ee ku dhowaadka dhalinyaro waxaynu u qaadanay labaatan ilaa shan iyo soddon inta udhexaysa Ee, markay noqoto goobaha waxbarashada Mm,
asaasiga waxaa macallin ka noqonaya da-dooda labaatan ilaa soddon iyo shan ba udhexaysa Ee, weli kuwa keenay jiraan macallimiinta qaarkood raalliga adan goobaha wax caafimaadka ama lagu caawiyo hooyada iyo dhallaanka mhm.
hooyooyinka ka faa'iidaya dabcan iyakuna da-daas oo kale waa tahay ayay noqonayaan marka halka waxaad ka dheehan kartaa ruuxa adeegaya iyo ruuxa loo adeegayo inay yihiin dhalinyarada badankood in la hubiyo marka in adeegkii rasmiga ahaa ay degmadu bixisay Mhm.
dhalinyarada ayaa iyakuna lafdhawr u ah oo markii hore ka mid ahaa dejinta qorshaha horumarinta degmada oo lagu xusay marka dabcan in la yagleelo goobo lagu daryeelo hooyada ee goobo maaragtay ee waxbarashada lagu fuliyo oo asaasiga Mhm.
goobo biyaha magaalada lagu geliyo marka kormeer iyo qiimeyn bay yihiin waa tahay marka waxay ku hubiyaan tayada adeega in la bixin kale kow inay iyaku qayb ka soo ahaayeen fikradda labo in badankooda dhalinyaradu ay yihiin kuwa ka faa'iidaya Mhm.
saddex inay leeyihiin awood qiimeyn iyo kormeer waa tahay ay ku kormeeraan in adeegii sidii loo rabay loo fulin kale Mhm.
haddii aan la fulinna ay awood u leeyihiin inay dhaliil ay u muujiyaan eh, hay-adihii qusisay Mhm.
isla markaana ay saxaan
waa gartay marka haddii aan dib ugu noqono isla xisaabtanka maxay dhallinyaradu ka qaban karaan isla xisaabtanka iyo hufnaanta
cabdirasaaqow eh, qodobkan waa qodob aada u muhiima waaya
marka isla xisaabtan la yidhaahdo halka waxaa imanaysa mas-uuliyad dawda waa in degmada duqa magaalada golaha deegaanka
Mhm.
madaxwaxeedyada xogayaha dowladaha hoose dhammaantood si toosa loola xisaabtami karo la hubin karo inay fuliyeen baahiyihii hortelinta lahaa ee ay bulshadu soo diyaarisay ama laga soo diyaariyey in ay hubiyaan in qorshahaas loo fuliyey sidii loogu talagalay Mhm.
hadday noqoto xagga kharash hadday noqoto xag maaliyadeed iyo hadday noqoto xag waktiba sidii ay u soo dhigteen bulshadu in loo fuliyey in kale ee in la hubiyo marka waa waa waa nidaamka keli ah isla xisaabtanka iyo hufnaantu Mhm.
ee sheegi kara in adeegii aas-aasiga dowladda hoose ay bixisay in hooyada u baahan in la caawiyo la Mm.
caawiyey Mm.
in lagu daraysiin karo welibana maamulka degmada waa nidaamka keliya lagu daraysiin karo waa tahay inay iyaku yihiin dad u khidmaynaya ama u adeegaya bulshada Mhm. waa tahay dhegeysta ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowo walaal magacaaga halkaa joogto balmahay waa faarax cali waxaan joogaa degmada madow gobolkashabeellada hoose ama gobolka shabeella hoose waaya Een, een, waxaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka barnaamijka martida kugu ah Mhm.
dhalinyaradu ma jiraan tira xadidan ama go-aan oo looga isday oo siyaasadana ay u astaynayso een, marka la samaynayna madadejinta oo maamulkaasi dadejin ay ku yeelan doonaan ma Mhm.
jiraan Mhm. waaya aada umahadsan tahay faarax waa kaaga mahad celinaynaa sida aa barnaamijka nagula qeyb qaadatay waayahay eh, profesore dhegeystahan eh, faarax ayuu ahaa oo naga soo beegsaday degmada afmadow ee gobolka eh, jubbada hoose Eh, su-aal muhiima ayuu barnaamijka eh, soo weydiiyey oo ah ma jiraan tiro xadidan oo qoonda ah oo dhalinyarada loogu talagalay Een, taas oo ay kaga qeyb qaadanayaan eh, barnaamijyada adeeg daadijinta iyo sidoo kale eh, maamulka eh, deegaanka
Eh, aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi Eh, wuxuuna na soo weydiiyey su-aal eh, muhiimadeeda leh Eh, xeerka dowlada hoose ee jubbaland waxaa la diyaariyey labada kun iyo toddobiyo tobankii weli uu soo bilowda labada kun iyo lix iyo tobankiiba Mhm.
Eh, intaa waxaa soo wadayay dhalinyaro eh, da-doodu u dhexaysa labaatan ilaa soddon iyo shan Eh, hadday noqoto heerka wasaaradda hadday noqoto heerka wasiirada hadday noqoto heerka bulshada hadday noqoto heerka baarlamaankaba Mhm.
een xeerka isagaa laguma qeexin ee, qodob si gaar ah u siinaya qoondo jaango-an dhallinyarada laakiin haweenka wuu siinaya maxaa marka loogu dari waaye ee loo jaangoyin waaya hadday su-aashu tahay ama ma loo jaangooyey may looma jaangoyin waayo jaangooyintan ee, qodob la siinayo dad gaar ah waxay noqon kartaaba saameyn bay yeelan kartaa dhalinyaradu maxayna boqolkiiba boqol u noqon karin ba golaha deegaanka maxaa ka reebaya boqolkiiba sagaashan maxayna noqon karin boqolkiiba siddeetan maxayna noqon karin haddii markaa la yidhaahdo intaasaad leedihiin boqolkiiba labaatan baad leedihiin boqolkiiba soddon baad leedihiin waxoogaa dad yacni la xadiday awooddoodii ka qayb qaadasho iyo- iyo iyo u ekaanaysaa boqolkiiba soddon haddii la qoondayo dhalinyarada boqolkiiba kow iyo soddon ma noqon karaan
waa gartay laakiin taa iyadana waxaa barbar socota haddiiba eh, tiradii laga filaya ay haddan hoos uga dhacda ka waran oo ka qayb qaadashadooda ay yaraato
dee marka dimuqraadiyaddu way shaqaynaysaa Waay.
boqolkiiba soddon way ka yaraan karaan boqolkiiba toban bay noqon karaan boqolkiiba sagaashan bay noqon karaan maxaa loo xadaynayaa em, fikirka ruuxa fikirka bulshada maxaa diidaya boqolkiiba sagaashan noqdaan yani halkaas weeye inay furnaato cududooda iyo fikirkooda iyo halabuurkooda ay tijaabiyaan waxaana xusid mudan inay raalli ka ahayn dhalinyar wax ku garanaysaa siyaasadda inta iyakaa soo dejiyey waa kan kuleeyahay labo labaatan ilaa soddon iyo shan inta udhexaysa ayaa u badnaa dadkii siyaasadda soo diyaariyaba weli wasaaradda arrimaha gudaha hegaysay iyagaa marka garwaaqsado uu yidhi maxaa naloo xadidayaa maxaana u noqon karin dhammaantano gabdhihii wiilalba waa tahay marka waxoogaa halkaa waxaa ku jirta xakamayn baa ku jirta marka la yidhahdo qoondada keliya faa'iido male sidee marka profesore loo loo dhiirigelin karaa in si siman dhalinyaradii haweenkii eh, dadkii haldoorka ahaa dhammaan bulshada inay iska dhex aragto sidee marka arrintaas loo xoojin karaa si qof kastaba uusan cabasho u muujinin ama uusan wax u tagin oo si siman wixii looga wada qayb qaato aanan xitaa sida hadda aad leedahay oo aan loo xadaynin qofkii aanan la dhihin saami ama qoondo intaasaad ku leedahay eh, siyaasaddan
cabdirasaaq waa su-aal muhiima waxaa asal u ah arrintaa iyada haddaad ka dhawaajisay Mm.
in eh, la tixraaco nidaamka dowladnimo kow in la diyaariyo guddi doorashooyin madax bannaan dhexdhexaad ah dhinacana aan u janjeedayn samayn dadkuna ay kalsooni ku qabaan guddigaasi inuu hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah kana hirgeliya heer deegaan ee doorashadaasoo iyaduna xor ah xalaal ah ee aa- aan ku dhisnayn reer hebel ee ku dhisan tayada iyo khibradda iyo shakhsiga la dooranayo wuxuu soo kordhinayo ku dhisan ee, muwaadiniinta naftirkooda dadka codka bixinaya Waaya.
in iyakuna ay muhiimad siiyaan een, adeegooda masiiriga maslaxadooda masiiriga ee, nin jeclaysi aynan noqonin sidii dooni wax lagu jeclaaday intaasoo qodob marka la isleeyahay cabdirasaaqo tartamayaasha kii guulaysta iyo kii guuldarraystaba iyakoo qanacsan ayay doorashadu dhammaanaysaa Mm.
bulshaduna ay qanacsan tahay waayo n- waxaan ku sheegay nidaamka lagu qabanayo doorashadu inay noqoto mid waadixa oo la wada arko Mhm.
marka dee waxaa ka baxaya ama waxaa aad u yaraanaya wiiqmaya ee isqa qabsashadii waa tahay ayaa wiiqmaysa waaya gabagabadii ayaan soo gaarnay profesore eh, fariintaada ugu dambeysa
Ee, fariinteeda ugu dambeysa waxaa weeye dhallinyaradu ma aha oo keliya Mm.
ka faa'iidaystayaal ka horumarka balse waa ka howlgalayaal iyo la howlgalayaal fuliyayaal iyo hogaamiyayaal ka mustaqbalka ee ka qaybgalkooda iyo firfircoonidooduna waxay horseedaysaa maamul deegaan oo loo dhan yahay hufan oo waara marka waxaan leeyahay maadaama dowladda jubbaland ay ee, ku howlan tahay inay dhisto ee, golayaasha deegaanka degmooyinka dowladda jubbaland dhallinyaradu inay doodooda ee, muujiyaan kartidooda iyo firfircoonidooda iyo waxqabadkooda ee bannaanka soo dhigaan Mm.
ee, kana qayb qaataan hawshan masiiriga ee soo socota sidii ay uga soo qayb qaateen Mhm.
ee, diyaarinta xeerka dowladaha hoose iyo siyaasadda maamul daadjintaba waa mahadsantahay Mhm.
idaniimu keda mawla kugu qoray towrad merisyada injile amuse ciisa dadkodii madaluga sheege muslimay koortuu nagash maqlay maciisa dadee dhagahadan musbaarka awdan maqlin warkage mushxaarad markii aad u timid asaartii maadine
waayahay dhegeystayaal intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii gaarka ah kana mid ahaa barnaamijyadeenii taxanaha ahaa ee qeybtii saddex iyo tob waa qeybtii dabcan aan maanta kaga hadlaynay iyada oo uu qeybtan si gaar ah aan maanta diiradda ugu saaraynay dhallinyarada sida ay uga qeyb qaadan karaan adeega siyaasadda adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga profesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga ayaa barnaamijka marti noogu ahaa intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkiisa xiga nabadgelyo
muraaqoodo amatiisaniga madhan kama maarmo madxigiisu baa kugumanaysto